intii shan iyo labaatanka ayaan tegnay gelinkii dambe isla markiiba waxaa nagu qaabilay gurigiisa maaragtay gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee jabuuti kabacdii maalintii xigtay waxaana lagu qaabilay oo aan la kulannay guddiga joogtada baarlamaanka jabuuti oo aan kula kulannay baarlamaanka dhexdiisa dhismaha baarlamaanka dhexdiisa aan kula kulannay kabacdii waxaa nala soo marmariyey baarlamaanka qaybihiisa kala duwan dhismaha qaybihiisa kala duwan ayaa nala soo mariyey halkaasina waxaanu isku weedaarsanay afkaaro kala duwan oo iyagu sa waxu wadaan iyo saan waxu wadno waxaan ka sheekaysanay arrimo baarlamaan maamulkiisa iyo nidaamkiisa kabacdii waxaanu tagnay oon u baxnay in aan soo aragno mashaariicda ugu waaweyn ee ka socda dalka jabuuti dee in weloon la wada gaadhayn laakiin waxaanu tagnay dekadaheeda kala duwan dekadii hore dekadda conteynerska qaabilsan ee wixii conteynerska ah dekadda batroolka qaabilsan waa dekad gaara iyo dekadda ugu weyn ee hadda faraha uu ka qaado shiinuhu oo multibarbosa wax walba qabata marka waxaa kaloo markii inta aan soo dhammaysana warbixinno ka dhegaysanay dadkii ku shaqo lahaa galabnimadii haddana waxaa la kulannay madaxweynaha ayaa wafdiga qaabilay si fiican runtii qaabilay khudbad fiican uu ka soo jeediyey maaragtay guddoomiyaha golaha shacabku sidoo kale madaxweynaha ayaa isaguna khudbad noo jeediyey laga wada hadlay waxwada qabsiga labada dal mar walba garabtaaga ay jabuuti garab taagan tahay dowladda soomaaliya siday soomaaliya dowlada adag u noqon lahayd ugu hirgeli lahaayeen